madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa markii ugu horreysay xalay ka hadlay imaanshaha ciidanka somalilan ee deegaanka tukaraq ee gobolka sool madaxweyne gaas ayaa dalalka soomaaliya daneeya ugu baaqay inay kaalin ka geystaan xal u helidda arrintan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena garowe nuux muuse birjeeb madaxweyne cabdiweli gaas oo xalay saxaafadda kula hadlay madaxtooyada ayaa sheegay in somalilan ay duulaan ku soo qaadeen dhulka puntland xilli uu booqasho ku joogo sida uu tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo sida hablawada socotaan ah sideedii bisha koowaad laba kun iyo sideed iyo toban maleeshiya laga soo abaabulay maamulka hargeysa ayaa waxay duulaan qaabo ku soo qaadeen dhulka puntland waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka tukarad ay ka tirteen degmada laascaanood iyo gobolka sool waxaa xusid mudan in duulaanku maamulka hargeysa uu ku soo aaday puntland xilli uu booqasho rasmi ah puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka hargeysa u carqaladaynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed madaxweyne gaas ayaa sheegay in puntland ay ku mashquulsanayd in badan dhanka horumarinta islamarkaana ay kasoo horjeedeen in dhiig uu daato
puntland waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka argagixisada caalamiga ee al-shabaab iyo daacish duulaanku maamulka hargeysa kusoo qaaday puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argixisada caalamiga puntland waxay colays ka saartay horumarka dalka iyo dubadhiskiisa mana doonayso inay daadiso dhiig soomaaliyeed madaxweynaha puntland ayaa dhinaca kale tilmaamay in ay jawaab ka bixinayaan sida uu hadalka u dhigay imaanshaha ciidamada somalilan tukaraq oo siddeetan kilomitir kaga beegan dhanka waqooyi magaalada garowe dowladda puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda waxaana u sheegayaa maamulka hargeysa duulaanka ku soo qaadeen puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo ayna heli doonaan jawaabta ku haboon haddaba waxaan shacabka reer puntland gudaha iyo dabaddaba ku wargelinayaa inay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka ee soomaaliya daneeyayaasha xasiloonida soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka hargeysa uu mas-uul ka noqon doono xawaarurnimada ka iman doonta duulaanka qaawar ee ku soo qaadeen deegaanka puntland tan iyo wixii ka dambeeyey maalnimadii isniinta oo ciidamada somalilan ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka tukaraq oo fariisan uu ahaa maamulka puntland ee gobolka sool ayaa deegaanada puntland guud ahaan si xoogan looga dareemayey saansaan colaadeed inkastoo ilaa shalay ay deganayd xaaladda goobaha ay isku hor fadhiyaan deegaanka tukaraq ayaa ah goob istaraatiiji isku xira nugaasha iyo hawdka gobolka sool waxayna ahayd tan iyo wixii ka dambeeyey labadii kun iyo toddobadii kastamka canshuuraha maamulka puntland ee gobolka sool kadib markii ay somalilan la wareegtay gacan ku-haynta laascanood xilligaas nuux muuse birjeeb v o a garowe